mid ka mid a culimada magaalada jowhar oo sheegay xiliyada ugu haboon ee qofka sooman ee islaamka uu bixinayo sakaatulfidriga iyo waxyaabaha la bixinayo sheekh xasan cabdulaahi cabdulle sheekh xasan fanax oo waraysi siiyey redio isnaay ayaa sheegay qaababka loo dhiibi karo ee nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu jideeyey
rasuulka allah ayaa waajibiyey waxaa loo yaqaano zakaatulfidri zakada loo yaqaano zakaatulfidri ayuu waajibiyey saacan suus oo min tamrin oo timir ah ow saacan min shaciirin ama ehnhaad ama qamadi ah cala alcabdi addoonka waalxuri iyo qofka xurka ah wazakari labka iyo walunthaa dhidiga wasakiiri midka yar iyo walkabiiri midka weyn oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah zakadaas marka intaas ayay kuwaajibaysaa suusaan la dhiibayaa suuskaas oo koombadayna johar ee lagu qiimeeyo afar koombo ama ugu yaraan saddex koombo iyo bar sheyga hadduu yahay shey asaga markaas ee la kiileenayana waxaa isagana la yidhaahdaa laba kiile iyo bar ayaa waajibayso sidaasuna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayuu tilmaamay horta waajibka waa sidaas horta sokorta kuma jirto wax shay la cuna ayaa la rabaa waxaa kamid ah ganleydaa kamid ah waxaa kamid ah qamadigaa kamid ah bariiskaa kamid ah baastadaa kamid ah inta la cuno oo dhan oo marka hadda loo badan yahay weli waxaa la yidhahdaa quutu khaalib ilbaled magaalada loo inta badan oo lacun waxa la cunaa la yidhaahdaa marka hadduu beriis yahay beriis waa la kiilaya anaga hadsaan naqaano laba kiil iyo bar waayo galleyda waa la koombeeyaa afar koombo ugu badnaan ama saddex koombe iyo bar waaye laakiin lacag ma ansixayso baas ee kii muxuu ahaa ee sukurtii ma ku ansixayso burkii waa ku ansixaysa bur waa la cunaa waxaana jirta in qof kasta oo muslima rag iyo dumar iyo caruur ay waajib ku tahay in la dhiibo oo laga bixiyo si qofka uu u helo ajar qofka la siinayana ay ugu noqoto cunno waktiyada la dhiibaayo wakti saddex qeyboodaa loo qeybiyaa wakti banaan in la dhiibo laba maalin wixii ka horeeya ciidda jawaaza la yidhaahdaa iyo hal maalin ama saddex maalin waktiga oo markaas wujuubkaana habeenkii ciidda la gaara oo ciidda ee tahay iyo maalintii ilaa salaada ciidda laga tukado nabigu wuxuu aleyhi salaatu salaam faman abdaaha ninkii dhiibo qabla salaati salaada ciid intaan la gelin ka hor fa hiya sadaqatun maqbuula waa zakadii ilaahay aqbalay ninkii dhiibo salaada kadibna sadaqa caadiya noqonaysa hor nabiga caleyhi salaatu salaam xiliyadaas ayaa fadliga badan in la dhiibo xilliga salaada markii intaan la gelin ka hor iyo habeenkii ciida taas ayayna waajibaysaa waktigaas ka horna ciddii dhiibtane waa leedahay iidan wax dhibaataya malaha marka salaada kadib qofka dhiibto ma ahan salaad ciidulfidrigii oo laga rabay oo waajibka ahay sadaqa caadi ayay u noqonaysaa ma ka wadaa sadaqa caadiya noqonaysaa zakaatulfidrigii oo nabiga tilmaamay ma aha laakiin waxaa la sheegaa dad oo loo cudur daaro sida qof markaas safar ahaa kadib hadduu imaado wuu dhiibi karaa qof markaas kabar haynin oo ogaaday inay maanta ciid tahay lix saac kadib asagana markaas way u banaan tahay qof faqiir aha markaas haysanin oo lix saac helay ama maalmo saacada kadib asagana waa loo cudur daaraa ama laakiin qofkii haysto asaga laga yeeli maayo xilliga salaada ka hor ama kadib inuu bixiyo waxaa waajib ah salaada ka hor in la dhiibo taas ayaa zakada maqbuula loo yaqaanaa dadka muslimiinta ayaa inta badane waxa ay sameeyaan xiliyada soonka ah in ay baxsadaan sadaqooyin badan tanna ay tahay mid waajib ah waxaana jirta faa-iidooyin oo sheegay shiikha in markaasi uu qofka helayo
faa-iida ee leedahay nabiga caleyhi salaatu salaam laba arrimood ayuu ku sheegay rasuulku wuxuu yiri aleyhi salaatu salaam duhratan lisaa'imi qofka sooman ayay tahirinaysaa min allaqb warafati soonkiisa waxyaabaha oo ku imaaday khaldaadka ah ama ee nusqaanka ku yimid maalin ramadaan ama hees soo dhegaystay ama dhegihiisa kusoo dhacday ama xoogo yar dagaal ama murun ayuu galay taas ayay ka dahiraysaa war nabiga caleyhi salaatu salaam faa-iida kaloo labaadna waxay tahay oo nabiga tilmaamay oo ducmatan lilmasaakiin dadka masaakiintana quud ayay u tahay oo maalintaas waxay noqonayaan dad aan gacanta haadsanin ee tanaad ah ee meel kasta laga siiyey zakada loo yaqaan zakaatulfidri iyo faa-iidooyin fara badan ayay leedahay sidaas ayuu rasuul ku tilmaamay salawatullahi wasalaamu caleyh sakaatulfidriga waa waajib loo jideeyey in ay dadka muslimiinta iska dhiibaan wakhtiyada ugu fiican